kulan wacan dhegaystayaal kusoo dhowaada barnaamijka haweenkeena oo toddobaad kasta xilligan oo kale aad ka dhegaysataan radio himilo barnaamijka haweenkeena waxaan kusoo qaadanaa muwaadiican isleenahay waxa ay ka hadlayaan ama macluumaad u kordhinayaan haweenkeena soomaaliyeed iisoyaal ka mid ka mid ah haldoorada dumarkeena si inaga iyo jiilka inaga dambeeyaba ugu noqoto dhiirigelin toddobaadkan waxaad ku maqli doontaan zamanka haddaa ku noolna waxaa aragnaa maxaa la dharar badan oo hadan gabdhaha munaasaba u ahayn ayagoo raadinaya qurux oo keliya marka anaga waxaa sameynaa inaa adoo quruxdii aa helaysid oo hadan asturnaan aa ku dirsanaanaysid waa waraysiaanu la yeelanay faadimo liibaan oo ah hindisaha ganacsi ee astur xijaab iyo sooyaalkeedii nololeed maama maana cabdiraxmaan xaayo oo ahayd samafaleh iyo u gargaaridda ubadka tabintu anigoo hanaa maxameda farsamadan waa ibraahim cali soo dhowaada dhegaystayaal isku soo laabad wanaagsan goordhow ayaan idiin bilaabi doonaa waraysigaanu la yeelanay faadimo liibaan oo ah hindisaha ganacsiga astur xijaab balse markan sooyaalkeedii nololeed maama maana cabdiraxmaan xaayo oo ahayd samafale iyo ogargaaridda ubadka taariikhdan waxaad ka heli kartaan boogga haldoorada haweenkeena oo uu qoray waryo qoraa maxamed sheekh yusuf baari caaisho nuur aadan ayaa inoo eegaysa waxa ay ku dhalatay gobolka shabeellaha hoose aabbaheed waxa uu ahaa suldaan dhaqameed maanaxaayow waxa ay ahayd samafalad horumarisay bulshada iyada oo fursado waxbarasho u abuurtay caruurta agoonta iyo danyarta kuwaa oo nasiib u yeelan in ay waxbartaan waxbarashada caruurta iyo howlaheedii samafal maanaxaayow ayaa ahayd haweeney ku caanbaxday howlaha samafalka iyo u adeegidda bulshada siiba dadka taagta daran sida haweenka iyo caruurta dayacmay oo aan haysan taageerada waalidiintooda barakacayaasha iyo agoommada maana cabdiraxmaan howlaha samafal oo ay ka howlgelisay gobolka shabeellaha hoose waxa ay aasaastay xarunta suldaan cabdiraxmaan cali ciise ayuub sanadkii kun sagaal boqol labiyo sagaashankii si loogu xanaaneeyo agoonta wax badanna u qabatay caruurtii soomaaliyeed ee dhibanaa xilligii abaartii gaar ahaan cagabararkii dhacday sanadkii kun sagaal boqol saddex iyo sagaashankii magaalada marka iyo tuulooyinkeeda waxa ay ka hirgelisay labiyo soddon dugsi hoose iyo dhexe oo ay maalintii ay dhimanaysay dhiganayeen toddoba kun iyo shan boqol oo arday goobaha ay ka furnaayeen dugsiyadaasi waxaa ka mid ahaa ceel jaale ceel cadow ceel axmed boorow shalambood buulamareer janaale siigaale malabley busley daa-uud sagaaroole maduulow biibimaeer iyo gaabarow mar dambe waxa ay aas-aastay dugsi sare ee lagu barto cilmiga beeraha kana hirgelisay marka waxaana ka aflaxay arday u badan danyar howlaha ay fulisay xarunta ayuub ee xanaanada ubadka agoonta waxaa ka mid ah u gargaaridda haweenka laga geeriyooday hirgelinta iyo baraarujinta caafimaadka aasaasidda iskaashatooyin yaryar si ay isku kaalmeeyaan iyo fidinta waxbarashada aasaasiga ah oo bilaash lagu heli jiray waxyar ka hor inta aysan geeriyoon magaalada marka duleedkeeda kore ayay ka furtay xarun ay ugu magac dartay timacade oo lagu daryeelayo caruurta nafaqadarada la liita waxaa xusid mudan ardaydii maano cabdiraxmaan ay noloshooda badbaadisay oo ay xanaaneysay qaarkood markii ay dhammaysteen dugsiyada sare waxa ay u wada gudbeen in ay dhigtaan jaamacadaha dalka iyo dibaddiisa kuwana ay hadda ku shaqaystaan xirfado iyo mihnado ay barteen sida farsamada korontada makaanikada iyo farsamooyinka kale waxaa intaasi dheer wiilal iyo gabdho ay soo barbaarisay oo ay isu guurisay markii la baray sida ay noloshooda u maareyn karaan haddana qoysas ah geerideedii afar iyo tobankii deseembar laba kun iyo toddobadii saacaddu markii ay ahayd sideedii barkii ayay ku geeriyootay magaalada marka laguna aasay geerideeda kadib waxgarad ku kulmay aqalkeeda ayaa soo jeediyey in aan la baylihiin howlihii ay qaban jirtay iyo mashaariicdii ay aasaastay sidoodana u sii socdaan dadkii howlahaasi sida gaarka ah loogu xilsaaray waxaa ka mid ahaa faadimo suldaan cabdiraxmaan oo la dhalatay kuna nooleed qaaradda yurub waxaa laga codsaday inay kasoo tagto howlaha kale oo ay haysay una soo gacan banaanaato samafalkii ay walaasheed bilowday nasiib daro faadimo waa la afduubtay soddonka juun laba kun iyo sideedii iyadoo ay la socdaan howlwadeenadeedii caawinayay sida maxamuud cabdi aadan cali macow maxamed sheekh cabdi iyo maxamed ciise biil maadey oo ahaa darawalkii gaariga u waday xilligii ay marayeen meel ku dhow afgooye nolol iyo geeri midna laguma haayo waxaana gebi ahaanba goobtaasi ku istaagay howlihii maanaxaayow oo samafalka iyo waxbarashada caruurta ka heli jireen xarumihii waxbarashada ee hoos iman jiray
hagaag markan aanu imaano falanqaynteenna bilicda waa midda ay in badan dumarkeenna daneeyaan waayadan dambe oo waxaa jira ganacsato rag iyo dumarba leh oo waddanka keena hadba waxyaabaha cusub oo ay hablahoo daneeyaan haddii ay ahaan lahayd wax weliba oo labiskooda ah bilaya balse waxaa dhacda in marmarka qaar ay indhahaadu qabtaan habla sitaa waxyaabo aan ku habboonayn habmuuqooda gaar ahaan dhaarxirashada balse waxaa jira habla da'yar ah oo isku bahaystay in bilicda ah hablaheenna ee qaar ku labistaa dhar aysan ku soo baxayn ama aan loogu talagelin in ay wax uun ka beddelaan iyaga oo la yimid hal abuur ganacsi oo ay ugu magac dareen astur xijaab waxay soo saaraan ama ay naqshadeeyaan xijaabada qaab ka duwan sida kuwa soo jireenka inoo ah ee aan xidhanno badi waa dareesiyo iswata oo saaki iyo xijaab ah si ay ula jaanqaadaan hablaha kale iyaga oo asturan toddobaadkan ayaan ku marti qaadnay barnaamijka haweenkeenna waxaan kala sheekaysanay howlahoodan shaqo oo ay ka wadaan caasimadda waxaa ku dhaliyey sida ay u suqgeeyaan falcelinta ay kala kulmeen hablaha iyo ina kaleba faadumo liibaan axmed oo ah hindisaha shaqadan ayaana inoogu marti ah barnaamijka soo dhoweyn kadib waxa ay noo sheegaysaa waxa ay howshoodu tahay aad iyo aada idinkaga mahad celinaa waayo maanta fursadda ay siisayna aada idinkaga mahad celinaa okay uu horeyn magaceega waa faatiim liibaan axmed waxaa ahay aasaasaha astur xijaabis astur xijaabis wuxuu qabtaa xijaabada oo astur ah islamarkaasna qofka uu ka xaragoon karo gabdhaha waxaa ka caawinaa inay ayagoo xijaaban ee maxaa la dhaha ay xaragoon karaan ee qurux badnaan karaan waxyaabaha aad markaasi adeegsataan ama naqshadaha aad u isticmaashaan maxay yihiin ugu horeyn waxyaalaha isticmaalna xawaaye markaa designka sameynayna camal waxyaalihii aa ku sibir lahayn aa ku diyaari lahayn dana markaas waxaa ula tagnaa qofka markaas designkanna oo sameyn lahay oo banaanka keeni lahay aragtidan marka goormo ayay idinku dhalatay in aad sameysaan ugu horeyn aragtidan waxay igu dhalatay sebtembar labada kun iyo labaatankii mar aan raadinayay laba shay aa isku raadi jiray ebidkee wax qurux badan islamarkaasna ku xaraagan karo kabacdeen makaan ii suurtagali weysa labadaas inaan isku helo then kabacdeen waxaa bilaawa iddan laakiinseete saas maysan usoo caanbaxsaneen ilaa markaas aa ku biiray i i t institute halkaasoo aa ka bartay entrepreneurship wax loo yaqaano kadib meeshaase aragtida kusii weynaateedan kabacdeen i t intaa ku jiray khibradii skiiliski markaa hele kabacdeen meeshaasaa ka bilaaway in aa sameeyo astur hirgelinteeda marka ma xilligii aada baranaysay ah mise markiiba kadib aada dhamaysay ayaad bilowday waxaa bilaabnay markii oo lix bilood training aa qaatay kadib november labaatiyo todobadeed labada kun iyo labaatanka
waa gartay maadaama hadda aada wax naqshadaysaan oo aada soo saartaan qarashaadka aada ku bixisaan iyo kan idinka soo gala bal ka waran faa-iido mise khasaaro
businesska labada buu leeyahay mar mar qaarkeed faa-iidou leeyahay mar qaarna khasaarou leeyahay marka kooda hor markaa bilaawen aa bilaaweyne yes maxaa la waxyaala khasaaro wayna soo gaareen cashiro waa ka barane hadda alxamdulilah maxaa la faa-iida waa ka helnaa waxyaabaha aada markaa sameysaan xijaabada ah sidee ayaad markaa usoo saartaan ma intaad qeybo badan sameysaan ayaad suuq geysaan mise dalab qofka markuu idinla yimaado kaliya ayaad sameysaan maxaalla waxyaalaha sameyn koodir waxaa sameynaa qorsha u dejinaa designs aa sameynaa then markaa sameynaa dadka usoo bandhignaa waxyaraa sameynaa sambal ahaan dadka markaa ka helaan then markaasita wax badanaa sameynaa badanaana waxaa waxay dadka ay soo dalbadaan markay arkaan designiska dalabkooda markaas sameynaa waxyaabaha aad mar naqshada ahaanta aada adeegsataan maxay yihiin ma kuwa idinku dhashaa mise kuwa aad markaa ka aragtaan meelo kale waxay iskugu jiraan labadaba marar qaarkiis waa desino anaga dhankeena ka imaada marar qaarkiis desino oo meel kale aa kasoo arkan laakiis haddana aa ku darsaneyna maxaa la aragtideena iyo waxeena kale laakiis badanaa wuxuu u badan yahi wax anaga dhankeena ka imaado waxa ugu badan marka ee aada adinka sameysaan maxay yihiin xijaabadoo keliyaa mise waxyaabo kale ayaa la socda waxyaalaha aan sameyn waxaa kamid tahay xijaabado iyo dresses laakis waxay yihiin wax suut eh wax iswataan waa badanaa mar qaarkiis waxaa sameynaa maskis oo oo aan u magac darnay xijaab friendly maskis oo u talagalna gabdhaha xijaaban maadaama ay dhib ay ku qabaan maskiga xirashadiisa mid fudud oo mar walba ay si fudud ay ku xiro karaan kuwaasna waa sameynaa laakis badanaa waxay u badan yihiin xijaabado designerska waxaa kale oo kala dhigmaan kuwa oo lagu xirto tarxad kuwa tarxad aan u baahnaynin noocyadaas ay iskugu jiraan designerska aan sameyna tusaale ahaan hadda midka u dambeeya mar dhaxaas asoo saarnay wuxuu ka kooban yahay laba shey dress caadi ah oo lagu xiranayo xijaab v geesaha ka furan xijaabkaasaasan wuxuu u kala baxaa laba nooc mid asoo fuul ah oo qofka usoon u baahnayn tarxad iyo mid waxaa jirta oo tarxad u baahan marka go-aanka waxaa siinaa qofka midkoo ka hela markaas siitoo qaadana ya ama midka tarxadda lagu xirana oo xijaab haaf ah oo dareskiisa wato ya ama asoo dareska wato laks xijaabka uu yahay mid fuul ah oo usan u baahnayn tarxad qofka inoo ku xirto maxay u badan yihiin marka marka la eego dalabaadka oo aad dadka ka heshaan ama macaamiishiina waxyaalaha u badan ee dadka naga dalbadaan waxawaaye waxyaalaha anaga badanaa soo saarno maxaa la zaa-ida ugu heleen waxay dhaheen badanaa gabdhaha waxay dhahaan waxaa aad maxaa lalahaa aad sameysaan waxyaala anagaa jecelnah at the same time familkeena marka qaarkiisna ay raali ka yihiin marka xijaabadoo astur ah anaga aa ku dareemeyna maxaa lalaa xoriyadda markaa wadano oo haddana isla same time haddana aa ku faraxsanah oo ah wax qurux badan oo haddana aanka zaa-ida ugu faraxsanna dooqoodan badanaa wuxuu u badan yihiin ina dharka iswataan ay isku qaataan badanaa desaynka markoo soo baxayo waxay jecelyihin ay isku qaataan xijaabka iyo dharkiisa sidaasoo desaynka oo kusoo baxay sidaasay jecelyihin dadka inay nooga adeegtaan faa-iida sidee ah ayay marka hablaha u leedahay marka la eego waxyaabahan adinka aada soo saartaan faa-iida badana waleedahay kooda horeeta maxaa la zamanka haddaa ku noolna waxaa aragnaa maxaa la dharar badan oo hadan gabdhaha munaasab aa u ahayn ayagoo raadinaya qurux oo keliya marka anaga waxaa sameynaa inaa adoo quruxdii aa helaysid oo hadana asturnaan aa ku darsanaanaysid oo eh waxa adiga ku raaligelinaya hadana rabbigaaga raaligelinaya oo aada ku faraxsan tahay aadna ku qurux badan tahay aadna ku asturan tahay marka faa-iidada asturnaanta iyo quruxda kusoo kordhinaa tan kaleeta waxawaaye badanaane maxaa la waxyaalaha waxuu badan yihiin wax dibadaha noogu imaado designadaas dibadaha noogu imaadana waxawaaye designo loogu talgalay dadkaasiti maaha waxyaalo oo dadkeena loogu talgalay waxaa laga yaaba mar qaarkiis inay qaawan yihiin mar qaarkiisna waxaa laga yaaba qofka jirkiisa inuu ka dhagaay marka anaga tan aan sameyno waxawaaye designo ku haboon gabdhaha soomaalida ah waayna anagoo isticmaaleen waxyaalaha wadanka yaalo anagoona fahmayno gabdhaheena sida u libistaan iyo waxyaalaha ay xirtaan tan kaleetana waxawaaye badanaa markii dadka wax naga soo dalbadaan cabiradoodaa ka qaadnaa si oo desaynkooda oo noqdo wax jinkooda ah oo markaas ayaga loogu talagalay ma jiraan marka caqabada aad kala kulanteen hadda caqabad aa kala kulana maadaama busineskeenu uu yahay business online oo ecommerce ah waxaa jirta dadka badanaa inaysan fahamsaneyn inay businesska ka adeegtaan qaab online ahaan ama sometimes aysan aamineynin taasna caqabadtaas ee wayna soo wajahdaa dadkii inaa ka dhaadhicino inaa khadka wax ka gadan kartid oo sometimes haddaa sambalaa u dirno markaas ay ku qancaan caqabadtaas wayna soo wajahdaa
markii aada hawshan bilowdeen faadima suuqa maxaad kala kulanteen markaa howshaan bilaabanay waxaa kala kulna suuqa soo dhaweyn waxaa aragnay gabdho badan oo aidiyada ka heleen oo ku farxeen haddaa la wadaageen waalidiintooda oo nala soo xiriireen aa helnay soo dhaweynaa suuqa kala kulannay waayahay qaab sidee ah ay dadku idinkaga iibsadaan inkastoo haddaad ka dhawaajisay in online ahaan ay tahay bal sida aad markaa dadka wax uga iibisaan haddii aad inoo faahfaahiso wadada dadka inoo soo maraan waxawaaye kooda hore maxaala productkeen inaa qaab online ahaan usoo bandhigino haday ahaatay facebooka instagramka meelaha dadka u badan yihiin damakay ka helaan maxaala lambarkeena ay nasoo wacaan ay nala soo xiriiraan then isla si fiican isula hadalna designka u sharaxno dharka sambala eena badan aa tusino haday ahaatay sawiro badan videoyaal then cabirkooda ka qaadno aa ogaan xaafadaha ay degan yihiin si aa markaas delivery u geyno iskala heshiino ina delivery u keenayo ayaga hadeenu imaana ama anaga hadaa ayaga guriyaashood ama goobaha ay ka shaqeeyaan ugu geeneyno sidaas aan ku wada xiriirnaa
intii howshaas aada wadeen waxaa laga yaabaa qofka markii uu ka arkayo online-ka amaba baraha bulshada inay si ula qurux badnaadaan laakiin marada markii uu arko amaba qofkii sida qofka kale ugu qurux badnaa ugu soo baxa inaysan isaga ugu soo bixin ma jirtaa dad aada howl u qabateen oo idinkaga soo falceliyay in waxaan aysan ku habooneen wallaahi ilaa hadda dad oo sidaas ayman soo wajihin alxamdulilah dadka badanaa markay kuwab waxna soo dalbadaan si fiicana u sheekeysanaa si fiicana u fahmnaa badanaana markaa designka ama productiga u sameyna u geena waxay naqdaan waxay ku qanacaan haddaa feedback ayna soo siiyaan hadday ahaatay sawir hadday ahaatay video ama ay noo soo qoraan camal waa ka helnay feedback ayna soo siiyaan bulshada aad u adeegtaan xitaa qudheeda oo aada macaamiilka tihiin ma jirta aragtiya oo ay idinla wadaageen oo ka baxsan kuwiina oo ay idin dhahaan noocan oo kale u baahannahay noo soo sameeya oo aad ka faa-iideen ilaa hadda aragtiya saas ayaa bulshada ka helna ma jirto laakiin insha allah waa rajeyneynaa inay waxyaalaas camalna bulshadeena lasoo wadaagaan laakiin ilaa hadda maanan helin maxaa kugu dhaliyay inaad aragtidan hirgeliso faadima waxyaalaha imaxaalaha iu sababa aragtidan waxaa kamid tahay markaa arkay dumarkii ayagoo qurux raadinayaan inay maxaalaha ay adeegsadaan wadooyin kale ama designs kale ama dhar kale ay xirtaan kuwaas oo ah waxyaala ayaga ku habooneen marka waxaa ku fikiray sidee aniga u caawin karaa marka maadaama aniga dhanka fashionka ku fiicanahay aana jeclahay bashonna u qabo waxaa dhahay idinku xijaaban aa qurux badnaan kortaan marka waxaa uu sameeyay designo qurux badan oo at the same time asturan oon xijaaban marka anaga messajkeena waxawaaye adigoo xijaaban waa qurux badnaan kortaa bliis xijaabnaaw waayahay howshan yaa kale oo kaa caawiya ama kula wada waxaan nahnay tiam oo ka kooban saddex qafood oo hoosha isla wadno kasoo bilaawadka designka haddii ahayd sameysanka inaad doorano dharkii sidoo kusoo bixi lahay min alif ilaa iyaa aa isla sameyno waxaa uu nahanay wada dumar oo keliya saddex gabadhoodaa nahanay adaa umahadsantaa ugu dambeyntii maxay tahay rajada aad ka leedihiin howshaan rajada kalena astuur maxaa la kooda hore hadda qaab online ahaana ku shaqeynaa waxaa rabnaa inaan furano meel xarun weyn oo dadkeenagu soo hagaagaan oo ay naqato astuur maxaa la kambani weyn oo soomaali leeyahay oo u adeegaysa soomaali oona fahmaysa maxaa la dadkeeda oo xarun a yeeshaan xaruntaasna dadka nagu soo hagaagaan maadaama hadda anaga ku koobannahay muqdisho oo keliya waxaan rabnaa inaa goboladaas sii gaarno oo maxaa la caawinaad aasaas usii wadno soomaaliya inteeda kala duwan aan gaarsiino hadda aan sii noqono maxaa la kuwa oo designka hadda maadaama anagaa sameyno oo aanan tolin inaan noqono kuwa oo tolo wax walbo oo anaga soo saarno oo keliya maxaa maadaama hadda maxaa la xarqaanada badan ay u badan yihiin xarqaano ragga ay tolaan oo gabdhihiina maxaa la comfortable ay ku dareemi karin inaa gabdhiha u naqano role model oo ayagana helaan xarun ay kusoo hagaagaan maxaa la ku dareemaan maxaa la comfortable ee gabdha u joogaan oo maxaa la arrintan halaasa usii wadno aan noqono maxaa la heer oo gabadha san iyadoo xishood aan dareemeyn maadaama ay meelahaas ay yihiin meelo oo rag ay joogaan cabirkooda iyo waxooda dhan ay ka qaadaan gabdho oo xuriyad ay saas kusii dareemaan ee u naqana role model gabdhaha baranaya haddaa sida wax loo naqshadeeya ama xarqaanka maxaa ayagana au naqan role model ayagana ay bilaabaan inay gabdhihii wax u talaan ee gabdhihii ay ka caawiyaan ee gabdhihii ay ka kaaftoonaadaan raggii ay u tagaan xarqaamo ay leeyihiin gabdho ee gabdho wax ka tashtaan marka waxaa rabnaa arrintaasina inaa ugu naqano role model maadaama ay jiraan gabdho badan oo bartaan cilmiga xarqaanka haddana aysan ay ku shaqaysanin mar gabdhahaas waxaa rabnaa inaa dhiirid dhiirid u naqano ay aaminaan waxa ay bartaan inay ku shaqaysan karaan aad ayay u mahadsan tahay faadimo liibaan axmed oo ah hindisaha ganacsiga astur xijaab waxaay martii noogu ahayd toddobaadkan barnaamijkeena intaa ayaana ku soo afmeerayaa intaan ku kulmi doono barnaamijkan kulacayn ah waa hanaan maxmed oo idin leh nabadgelyo